heshiiskan ay maanta ku wada saxiixdeen madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo guddoomiyaasha labada xisbi mucaarid injineer faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbiga u cediyow cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro guddoomiyaha xisbiga waddani magaalada hargeysa ayaa waxaa dabada ka riixayay beesha caalamka gaar ahaana safiirka midooda yurub u qaabilsan soomaaliya nicolas berlenga isagoo goobjoog ka ahaa saxiixa heshiiskan guddoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa ka warramay waxa lagu heshiiyey waxaan maanta halkan isugu nimi inaanu saxeixno heshiis lagu soo afjarayo khilaafaadkii siyaasiga ahaa iyo kuwii doorashooyinkaba laguna suurtogelinayo in somalilan ay ka qabsoomaan doorashooyinkii golaha wakiilada iyo golaha deegaanka sanadka aynu ku jirno gudihiisa labaatan labaatan heshiiskaas oo madaxweynaha iyo guddoomiyayaasha labada xisbiba saxeixeen goobjoogna ay ka ahaayeen mas-uuliyiintii qaranka in badanoo ka mid ah waanu u mahadnaqaynaa cid kasta oo heshiiskaas door ku lahayd inuu hirgalo oo uu ka mid yahay ninkaa safiirka ahaa eyuda aad iyo aad baa umahadsan tihiin geesta kale wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed ayaa isaguna sharaxaad ka bixiyey heshiiska la wada saxeexay
saddexda xusbi qaran madaxdoodoo dhamme halkanay isugu timi waxay isla garteen barnaamij heshiis soo afjaraya murankii muddada ka taagnaa arrinta qabanqaabadda doorashooyinka heshiiskaa maanta waa la saxeexay si niyadsimiya baa lagu saxeexay aad iyo aad bay saddexda xusbiba ugu mahadsan yihiin waxaa kaloo nagala soo qayb galay ambasatorka midooda yurub isaguna aanu aad iyo aad ugu mahadnaqayno heshiiskaa waa la dhammaystiray wuu saxeexan yahay labada xusbina aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin mowqif midaysan baa laga qaatay kaasaana lagu socon doonaa bismi illahi raxmaan raxiim dhinaca kale faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbiga ucid ayaa isaguna tilmaamo ka bixiyey waxa lagu heshiiyey iyo muhiimadda uu leeyahay maanta horta waa maalin taariikhi ah waa maalin guul somalilan oo dhan soo hoyatay waa maalin soo afjartay doodii ka taagneed doorashooyinka baarlamaanka iyo dowladaha hoose waxaan ilaah ugu mahadnaqaynaa ilaahga inoo dhameeyey waxaan ugu mahadnaqaynaa dadkii ka soo shaqeeyey ee gacanta ku lahaa oo ka yahay ninka iyuud ambasaderka ah mise nicolas iyo ciddii kale ee isku hawshayba halkaa waxaanu bilaawnay maanta chapter cusub somalilan hadda geliso kaasoo ah inay doorashadii deegaanka iyo baarlamaanka ay noo dhacaan laba kun iyo labaatanka insha allahu tacaala dhexdeeda waxaanu diyaar u nahay labada xusbiba inaanu madaxweynaha iyo xukuumadda kala shaqayno iyo commissionka iyo guddida la saarayba sidii hawshaas ugu dhaqsaa badan ee wanaagsan inoogu dhici lahayd marka waxaan leenahay shacbiga reer somalilan waxaale raadeen naga ahaada intii hore aanu doodinay maantana waa kaas waxaanu bilownay garsi caadadaynoo ahayd inaanu murankeena soo afjarno gamcaan isqabsanno dalkeena iyo ummaddeena u shaqayno ayaanu ku heshiinay
sida laga warqabo maaha markii ugu horraysay ee dhinacyada siyaasadeed ee mucaaridka iyo xukuumadda iyo xisbi xaakumku ay heshiis ka gaadhaan arrimaha doorashooyinka balse sannadkii tegay ee labadii kun iyo sagaal iyo tobankii ayaa mar waxaa heshiis isfahama ka gaadheen arrinta doorashooyinka iyadoo qodobo ka mida markii la fuliyeyna kuwii ka dambeeyey lagu guul darraystay in la dhammaystiro muran cusubina uu mar kale soo labakacleeyey waxaase muuqata in heshiiskani uu kaga duwan yahay kuwii hore maadaama la soo qaaday shaqada la qabanayo in ay ku lug leeyihiin oo lagu soo daray xubno ajinabiya iyo sidoo kale guddigii doorashooyinka ee hore ee wakhtigoodu dhammaaday oo iyagana loo bixiyey magacooda guddiga farsamo kuwaas oo la sheegay in shaqooyinka ugu badan ay iyaga iyo saddexda xubnood oo beesha caalamka ka socdaa ay wada qaban doonaan khadar maxamed cakule v o e hargeysa